barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bishii julaay waa shan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijyada dhallinyarada waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a saamaynta ay isticmaalka shabakadaha isgaarsiintu ay ku yeesheen dhallinyarada saaxiibba waad ka go'aysaa nin facebook isticmaalayaa tahay de saaxiib saaxiibkaagiisa ukan saaxiibba maadaa u baahan kii elka kaasoo kaa soo horjeeda ilaa maanta dhala murmaysa hadda uu kaa soo horjeedaaba markaa saaxiibba uga baahanaysid markaa facebook wuxuu iska noqday waxa aad la saaxiibtid oo kalaayo aad haddaadan gelin aad welwelaysid
dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ayaa si weyn u kala taageera kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan qaaradda yurub waxaana taasi ay keentaa inay xitaa aqoon durugsan ay u yeeshaan dadka u ciyaara kooxahaasi ronaldo kale marka qofka loo soo qoro ama sidan loo soo qoro ama loo soo qoroba hadda kool oo kale ama ashley williamis oo kale lasoo dhaho ina magaciisa raadiso qofka magaciisa saddex raadista ciyaaryahankii si markaa hadda u heshid wixii aad ka sheegi lahayd ama doodii ama haddii aad rabtid inaad ka hadashid mararka qaar qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bagan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida weerarro ismidaamin ah ayaa ka kala dhacay magaalooyin badan oo ku yaala dalka sacuudiga waxaana goobaha weerarkaasi ka dhacay ka mida magaalada barakaysan ee madiina halkaas oo ay ku dhinteen afar qof halka ay dhaawacyo soo gaadheen ilaa shan qof oo kale qaraxa madiina ayaa ka dhacay goob baadhis oo dibadda ka ah masaajidka barakaysan ee nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee uu ku aasan yahay wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ayaa sheegtay in qofkan oo xidhnaa suunka laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa uu isqarxiyey kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada ammaanka baabuur xamuula oo siddeed toban kun oo tan oo gargaara oo ka kala yimid dalka turkiga ayaa bilaabay inay yimaadaan magaalada gaasa ayaga oo soo maraya israa'el toddobaad kadib markii israa'iil iyo turkiga ay dib u soo celiyeen xiriirkoodii baabuurtii ugu horreysay oo gaaraya ilaa shan boqol oo sida alaabaha ilmaha ku cayaaraan daybarka saxarada iyo kaadida ilmaha lagaga celiyo dhar daawo iyo cunto ayaa isniintii shalay soo gaaray gaasa iyada oo kuwo kalena la qorsheynaya inay yimaadaan maalmaha soo socda gargaarka ayaa imaanaya wax yar un kadib ka hor maalintii ciidulfadriga ee arbacada xiriirka ka dhexeeya israa'iil iyo turkiga ayaa burburay bishii meey ee sanadkii labada kun iyo tobankii kadib markii ay ciidamada badda israa'iil ay weerar ku qaadeen markab turkisha oo gargaar u siday gaasa ayaga oo dilay toban qof oo turkish ah israa'il ayaa xanimaad ku soo rogtay marinka gaasa sanadkii labada kun iyo lixdii kadib markii kooxda xamaas ay afduubteen askari israa'iili ah israa'iil ayaa sheegtay in xanimaadan ay muhiim tahay si xamaas looga ilaaliyay inay hesho qalab loo adeegsado karo ujeeddooyin militari qaramada midoobay ayaa arrintaa ka soo horjeesatay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan guud ahaan waxaa dhallinyarada saameyn xooggan ku yeeshay isticmaalka baraha isgaadhsiinta bulshada gaar ahaan facebook oo kale haddaba wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa qaar ka mid a dhallinyarada kala sheekaystay saameynta ay baraha isgaadhsiintu ku leeyihiin noloshooda bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigu waa cabdulaahi axmed ibraahim sida ay ugu xidhan yihiin laantaas facebooka dhalinyaradu dhalinyaradu markeedu hore horta facebooka maynan aqoon iyo electroniga maynan aqoon wax soo saarkooda wax fiican ayuu ahaa weliba siibatan waxbarashada waxay ku ahaayeen heer caalami sida laantan hawadu ay soo gashay facebook dhexdooda waxay keentay waxyaabo badan oo noloshooda bedela waxbarashada inay ka dibdhacaan inay u noqoto facebooku waxyaabo ka mida noloshooda oo noloshooda haddayna facebook ayna gelin ama laan ka mida facebook marka ay indhaha kala qaadaan iyo marka ay soconayaan inay isticmaalaan kuwaas oo si xun noloshooda uga dhex qaba oo dhi- sida dhiigooda u raacay facebook qof noloshii ka dhacay suu facebook u isticmaalaya waxaa laga yaabaa siduu facebook u isticmaalayay inuu gaaro jiirayba oo waad arkaysa isagoo laamiga maraya facebook isticmaalaya haddaad weydiisan wax ku dhahaya iskama dayn karo waayo waa xididka dhiigaygu raacay bal ka waran adigu maxaa dareentaa een, saameyntaas bal iga sheekee anigu ahaanteeda markaan galo way farxad badan baan dareemaa asxaab badan baan la hadlaa asxaabta asxaab ka duwan baan la sheekaystaa marka waxaa laga yaaba inaan ku jiro aan faraxsanahay oo aan meeshan joogo aan ahayn oo meel kale joogo oo jawi kale ku jiro hawo kale ku jiro oo ikaxaynayo dee sida wada qushuucaysaa qof la sheekaysan maysid sidaasoo kale isaguna dhiigaaga u raacaya ayadoo qushuucaysa aadan qofba la hadlaynba xitaa hadduu kula hadlay dhinacaaga fadhiyo aadan jawaabba u siin karin xitaa ma dareemi kartid oo la hadli kari mayso soodkaaga xitaa wuu maqlaysaa soodka laakiin jawaabtii baan lahayn Sal- iga ka waran shukaansigana kor buu u qaadaya xiriirka hablaha iyo wiilasha bal ka waran haa halkaa wuu ku fiican dad badankooda intaas intaasay ku jiraan rag waa intaas ku mashquulsan yihiin intaa waxaan kuma mashquulsana kow wuxuu kasoo bilowmayaa laygteeda kubintigeeda kabacdi saaxiibeenaha xaggee joogtaa halkaas kasoo jileecsanaanaysaa oo laygto xiriirka ma bilowdaana haa qofkaa leegu saarto leeg buu kuu saaraya kuminti waad ka bixinaysa kuminti uu kaa bixinaya sidoo kale dhallinyarada ayaa waxa ay ka sheekeynayaan inuu yahay shaqadooda ugu fiicanba ay qabtaan facebooka noloshooda ayuu saameyn ku yeeshaa waxayna qaarkood sheegaan saaxiibo badan oo ay yaqaanaan inaysan heli karaynin ilaa ay facebooka fariin uga diraan ballamaha ayay ku samaystaan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahaa aadan mubaarag xareed waxaan ku noolahay magaalada laascaanood runtii facebook waa ma ogtahay waa haddaadan gelin waxaad moodaysaa inaa eh, in- in noloshaada barmaqan yahay facebookna waa ma ogtahay qof kastoo caalamka jooga waad la hadli kartaa xitaa qaar baa en, halkaad joogtaa aan ku niraahnaa facebookna haddaanan aroortii gelin maba kici aqaano marka facebook waxa weeyaan aalado aalado aada iyo aad saameyn ugu yeeshay dhallinyarada qaar baa waxaa arkaysaa goolada iyakoo ku isticmaalaya iyakoo sii socda war waa soconaysaa facebooka ka bax wuxuu ku leeyahay qof baan la hadlaya marka facebook ma ogtahay waa waa qayb cabeer markaad joogtidba waxaad jeceshaa inaad geshid oo hoomkii eegtid oo qof kuu fadhiya la hadashido ma garanaysaa asxaabo badan baan kala hadalnaa facebookna ma ogtahay waa facebook waa aad baan horta u daneeya anigu inta badan waan galaa duhurkii waan galaa casarkii waan galaa xilli aanan gelin waxaa istiraa anuu maadan gelin facebook iyo dhaqsaan xitaa u galaa marka lacagtu kaa dhammaata ka wararo maxaa samaynaysa de meel waay meel waayar lasle baad la tegaysaa meesha waayar lasla kale waxaa laga yaabaa in lagaaba kiciyo lagu yidhaahdo walaga dhabal laga horkaco moogta marka in en, facebook runtii aad buu saameyn noogu yeesha waxaa la sheegayaa in dhallinyaradu bartay isu tegi lahaayeen oo ama isu iman lahaayeen inay fariimo isaga diraan yidhaa halkaa igu kaalaya garoonkaasaan ku ciyaarayaayo lambarkaaga isoo qoriyo maxaad hays ma- adigoo laba maqaxyo meelada soo jeeda aad wada sheekaysanaysaan maxay tahay arrinkaas bal iga sheekee de waa bilaa camalnimada taasu laakiinse saaxiibba waad ka go-aysaa nin facebook isticmaalayaa tahay de saaxiib saaxiibkaagiisa hukan saaxiibba maadaa u baahan kii elka kaasoo kaa soo horjeeda ilaa matu dhala murmaysa hadda wuwa kaa soo horjeedaaba marka saaxiibba uma baahanaysid marka facebook wuxuu iska noqday waxa aad la saaxiibtid oo kalaayo aad de haddaadan gelin aad welwelaysidba mobaylka imsjar baa egtaa markaad mobaylka gacanta ku sidata de dhowr jeer markaan saa maaragtay markaan qof ka qaraacaba marka de saasunbaa u eegeysaayo mar kasta hoomkaa iska eegeysaa runtii de moogtahay xiisaad u qabtaa facebook markaa saameyn aad iyo aad u weyn buu runtii nagu hayaa kuwaasi waa qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood wariyaha v o a cabdikariin olol ayay u warramayeen
dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay ciyaaraan ciyaaro kala duwan kuwaas oo ay ku madadaashaan waxaa ciyaarahaas ka mid ah laadhuuda oo ah mid xamaasad gaara u xambaarsan dhallinyarada wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo qadar maxamuud xareed ayaa la kulmay dhallinyaro laadhuu ku ciyaaraysa goob ka mid a magaaladaasi kismaayo
laandhuga ayaa ka mid a adeegyada ay dhallinyarada soomaaliyeed ay ku madadaalaan amaba ay maaragtay ku ciyaaraan waxaan ku suganahay goob ay dhallinyaro soomaaliyeed oo magaalada kismaayo ku taalla ay ku ciyaarayaan laandhuga dhallinyarada ayaan hadda la hadlaya magacaadii sheeg magacayga waxaa la yidhahdaa een, cabdicasiis een, laadhugana ujeeda hobbigayga waaye waa ujeedaa weliba een, hadda laba siis saddex siis waan taxayaa nin halkan aan rabaa inaan badbaadiyo waxaana rabadaanka xilliyada rabadaanka oo kale een, laadhuuga waan iskaga baashaalnaa lagama daalo waxa waaye xilliyada salaada waan ka aadnaa een, xilliyada cibaadada waan ka aadnaa laakiin inta jaaniska aan aan haysanno waxaan jecelnahay inaan hobbigeena aan ku dhammayno laadhuuga waa ujeedaa een, dhowr dhallinyara baan nahnay waan wada ciyaaraynaa kooxdeena haddii laba laba laba laga- laba laba ka mid ah haddii laga badiyo marka hadda sidan eh, ma laba kooxood baad u kala ciyaaraysaan haa laba kooxood aan u kala ciyaarna aniga ninkan iga soo horjeeda oo kale waa isla jirnaa ninkan labada nin ee opposite-kan ugu ahana waxaa waa isla jiraan Een, hadba waxaa waaye ciyaartu saanay sida hore ka macaan tahay marka kooxdii laga badiyo maxaa lagu samaynaya marka waa laga saarayaa laba nin oo kalaa soo gelaysa marka saas waaye ciyaartan oo dhan waa ujeedaa sida loo ciyaaraayo Een, maxaa faa'iido u leeyahay cabdicasiis dhallinyarada waxaa waaye waa isdhexgalkooda laftarkooda way ka qayb qaadanayaan dhallinyarada labanna waxaa arkaysaa ama isku xanaaqsan ama cuqdo isku qaba ama dad kaleta ahba xaafado kale ka yimidba inaad ku baratid laadhuugan oo aad iska soo horjeestaan oo isla jirtaan oo aad isla rarabtaan ama aad ninkii saa u dhehaysidba een, anaa ku badbaadinaya ammaankaa badbaadinaya ninkaanba saaxiib buu ku arkaaba mararka qaar waxaa jirta in dhallinyaradu ay isfooreeyaan oo maaragtay shan farood ay isa saaraan markaasoo kale waxaa waaye een, waa markaysan qof kale uusan ku sugaynin uusan een, laba qof oo kale aysan fadhinin markaasoo kale waaye Een, laakiin waxaa arkaysaa markaas haddaysan laba qof fadhinin labada qof ee laga badiyo sh- eh, sh- waxaa la saaraya shan farood iyo calacal oo boor ah markaasoo kale ninku waa xanaaqsan yahay waa fooreysan yahay Een, kadib waxaa waaye ninkan wax kale ma samaynaye hadduu fooreysan yahay foorada uu iska soo gudi ama haddii kale xamaasada iyo xamaasad iyo buuq aad u fara badan buu leeyahay laandhuuga sida ii muuqata maxaa keenaya xamaasadda tirada badan xamaasadda waxaa keenayo een, adoo lagu dil raba aad badbaa waxaa arkaysa adoo badbaadaya haddana waxaa arkaysaa adoo wax xaroon rabay ama shaygii ugu dambeeyey ee uu xaroon lahaa waxaad arkaysaa ayadoo mirti aad ku ciyaaraysa Ah, marka ayadoo mirta aad ku ciyaarayso ayadoo xaroon ayadoo xaroon rabta baa lagaa dili adiga markaa danta waxa kugu khasbay inaad xoog ku xarootid oo xeelad ku xarootid farsamo ku xarootid waa maasan tahay walaal magacaadii sheeg anigu farxaan maxamed baa la yidhahdaa hay
walaale laadhuudan waxaan isku dhaafinaa hadda waa ku madadaalanaa dhallinyarada hadda ninka hadda saaxiibkii baa la dilay ma garata baasu marka xamaasad kulul bay leedahay weliba marka ma ramadaanka oo keliya bay dhallinyaradu ciyaaraan mise mar kasta waa ciyaar may mar kasta way dheelaan laakiin een, xilliyo ma garanaysaa waxaa jira ay ma garanaysaa oo dhallinyaradu hadda aysan cabal nahayn hadda waxaa keentay maxaa wa five baan keen anigu hadda hay waad guuraysaa iminka waa gurayaa sideedaasaan leeyahay aad baa mahadsan tahay magacaadii sheeg bismillaah baraad magacay waa maxamuud axmed Eh, waxaan dhiilayaa waa ujeedaa waa naandhu naandhugana mararka qaar hadda ramadaanka markii lagu jiro kale waqtigaan iskaga dhammaynaa oo waa xamaasad badan yahay ma dareemaysid bisha ramadaan inaad sooman tahay in kale because waa mid xaraarad badan oo qof baa ku qaadayo addu waxbaa waxbaad qaadaysaa waana waa ujeeda hadda siis baa keenay ninkan waxaan rabaa inaan beerka gooyo War, iida iida iida intaa ka baxa iida ninka dili rabay marka waa baal xaraarad badan waa marka waxaan hadda aan waa ujeedaa waxaan ku dhilinaa waa afar qof kan qaad maxa kan qaad kan qaad waxaan ku dhilinaa waa afar waa shan qof afar qof aan ku dhilinaa oo laba saaxiib ah mid kale baalkan wuxuu leeyahay haddii saaxiibka uu inaad difaacid saaxiibka oo adiga afaraala ah saaxiibka aanu saddexaale u yahay waa inaad saaxiibka aad difaaci kartid oo isaga saddexaalihiisa saddexdiisa u xarayn kartid inaad ka shaqaysid Ee, mararka qaar mid kale wuxuu leeyahay hadduu saaxiibkii uu iiga dhaco hadda saan oo afartiisa u xarayo wuu ii shaqaynaya oo anuu ila jiraayo waa wada ee, inaan dadkaas la laynayna hadda marka ma ramadaanka oo keliya dhallinyaradu ciyaaraan mise xilliyada kale way ciyaaraan walaahi niyo inta badan waa ciyaarnaa xilliyadeeda intooda badan waa ciyaarnaa hadda ani kula hadlayo waxaan ahay aabbaha naanduuga intooda badanna waan ciyaarayo waxaan sameeyaa ee, baalka midda kale marmar koob baa la qabtaayo wuxuu leeyahay meel koob loogu qaato naanduuga maskaxda midda kale wuxuu leeyahay xisaabta dhinkeedana waa qofka maskaxda iyo xisaabtan wuu u fudaynayayo sida wax qaab loo dego iyo qaab loo iska dhiil maahano waxay kale leedahay shax in loo dego magara aad baa mahadsan tahay magacaadii sheeg walaal magacaygu waa cabdikaafi aweys axmed oo ah ee, gudoomiye waaxeedka xaafadda faanoole wax ka mid a xaafadda faanoole waxaan u dheelayaa dhallinyaradeeda waxaan la dheelayaa asxaabteeda ee, maxaan ku dhahaaye baashaan dadka way qabataa ma lahan mas-uuliyad iyo mas-uuliyad la-aan ma lahan waaxdan hadda aan ku dheelaya ma ahan waaxdii xawa- waa mid ka mid a waaxyaha xaafadda faanoole laakiin ma ahan waaxdeedii waxaan arkay dhallinyaradan oo baasha saa u dheelaayo mid ka midaan si fiican u garanayo waan ku soo leexday waa kanaa dee xalo dhanna dee waxaan eh, tukanayna taajidkii oo waan cibaadaysanaynay haddana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddii baashan dee anagu ma dheelayna si kale waqtigaan mararka qaarkood ku gaabsanaa Ee, waxaan rajaynaynaa dee in ilaahay dee waa kaas tahay xasanaad soonkeenaas iyo xasanaadkeenaas haddii xataa ay wax leedahay uu nooga dhaqo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena magaalada kismaayo qadar maxamuud xareed oo la sheekaysanayay dhalinyaro laadhuu ku ciyaaraysay bartamaha magaaladaasi haatanna dhegaystayaal jamaal axmed cusmaan iyo kaalintii cayaaraha
aynu ku horrayna dhegaystayaal maalinta berito waxaa la ciyaari doonaa ciyaarta koowaad ee samafaynalaha koobka euro iyadoo ciyaartaasin aysan ka hor imaanin dalalka wales iyo portugal labada waddan oo ka soo kala adkaaday dalalka beljamka iyo poland ayaa waxay yihiin kuwa sii raadinaya inuu sii gudbaan faynalaha oo ay koobkani ku guulaystaan sannadkan maalinta ku xigta berri oo khamiista ah iyaguna waxaa dheli doona dalalka germany iyo faransiiska iyadoo islamar ahaantaasina labadaas waddan waddankii soo baxa uu la ciyaari doono dalalka portugal iyo wales oo berito wada dheeli doona portugal waa waddanka keliya ee u soo gudbay samafaynalaha koobka qaramada yurub markii ugu horraysay iyadoo aan islamar ahaantaasina adkaanin wakhtigii rasmiga ee loogu talagalay ciyaarta sagaashanka daqiiqo mar waxa ay dheliyeen goolkii guusha soddonka daqiiqe dheeraadka ahi sagaashanka daqiiqo markuu dhamaaday kadib marna rigoorooyin ayay kaga soo badiyeen kooxda poland taasoo ka dhigaysa in ay iyagu joogaan samafaynalaha oo guruubyaduna sidoo kale aysan marnaba soo adkaanin walesna waxa ay samafaynalaha joogtaa tartan heerkiisuu sarreeyey markii ugu horraysay oo ay doonayso inay taariikh dhigto garet bel oo weerarka ugu ciyaara xulka dalka wales ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi wales portugal aanu ahayn mid u dhexeeya isaga iyo saaxiibkiisa naadiga kubadda cagta real madrid ay ka wada tirsan yihiin christian ronaldo hase yeeshee uu yahay mid u dhexeeya labada waddan uuna rajaynayo inay guul ka gaaraan kulankaasi haddii dhegaystayaal wararka kale ee goosgooskeen aynu dul marnana christian ronaldo oo ay si weyn u xifaaltamaan ciyaaryahan lionel messi ayaa waxa uu rajo ka qabaa in lionel messi uu ka laabto go-aankii hore uu gaaray ahaa inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamigaahi islamar ahaantaasina dib waddankiisu u caawiyo waxa uu christian ronaldo ka hadlay inay tahay wax dadka oo idil dhaawacaya markaad aragto lionel messi oo ilan ka qubanaysa isagoo sheegayna in rigoore la khasaariyo ama koob lagu guuldaraysto in la qaado aysan qofku ka dhigaynin ciyaaryahan aan wanaagsanayn messi ayaa rigoore ka khasaaray xulka dalka argentiin kadib finalkii ay wada ciyaareen xulalka dalka argentin iyo jilo oo argentin rigoorooyin afar iyo laba looga adkaaday taa messi waxay uga dhignayd in uu ku guuldaraysto finalkii afaraad ee uu waddankiisa argentina isagoo u ciyaaraya inuu koob uu kula guulaysto iyadoo saddex ka mid a afartaasi final ay ahaayeen kuwo isxigxigay midna uu ahaa koob adduun saddexda kalena ay ahaayeen koobka qaaradda amerika laga ciyaaro wararka kale ee goosgooska dhegaystayaal haddaan hal iyo laba idiin soo qabto kevin durand oo ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee basketboolka ayaa waxa uu sheegay inuu ku biirayo kooxda golden state warriors tani waxay ahayd war weyn oo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalka maraykanka ay ka soo yaray isagoo sheegay in uu doonayo in uu markaa xilli ciyaareedkan naadiga golden state warriorska ee california oo ay u noqoto mid uu ku duulo labada sana ee soo socotaa waraaq ayuu u qoray taageerayaashiisa waxaana uu sheegay in isagoo ka soo jeeda washington d c balse ay tahay oklahoma city halka uu isagu ku soo barbaaray tani waxa ay ka dhigaysaa in naadiga kooxda kubadda koleyga ee basketbolka golden state warriorska ay noqdaan kuwa sii xoogaba iyagoo hore ay u sii joogeen ciyaaryahanno dhowr ah oo magac weyn kuleh inkastoo golden state warriorska ay ku guuldaraysteen inay ku guulaystaan koobkii dhowaantan oo kooxda cleveland cavaliersku ay ka qaadeen dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaasi aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhalinyarada daawada horyaallada yurub ayaa intooda badan ay si wanaagsan u bartaan magacyada ciyaartooyda iyaga oo xafidsan magacyadooda oo saddexan dhalinyaradaasi qaarkood ayaa kala taageera kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan qaaradda yurub sida barcelona real madrid manchester united manchester city iyo wixii la mid ah haddaba wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la sheekaystay foos axmed oo loo yaqaano foos chelsea iyo maxamed bishaar jaamac oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn ula socda dhinaca ciyaaraha wuxuuna ugu horeyn uu weydiiyey bal waxyaabaha ku kalifay inay si dhow ula socdaan ciyaaraha ka dhisan qaaradda yurub
wallah horta cabdiqaadirow marka laga hadlayo xifdinta ciyaaraha ama isboortiga waa wax aada maaragtay hiwaayad u ah qofka hadduu jecel yahay waa aada u xiiseeyo wuxuu ku qasban yahay inuu aada u barto waayo dhalinyarada inta badan waa arkaysaa marka banooniga laga hadlayo ama in la ciyaaro gaar ahaan dhalinyarada ragga waxaa arkaysa banooni la ciyaaraya maantana waa la daawanaya ciyaarihii horyaaladii sida ingiriiska talyaaniga sbain faransiiska jarmalka waa shanta horyaala yurub ugu xiisaha badan maanta markaad daawato marka kulan ka tirsan ciyaaraha ingiriiska horyaalkiisa kooxdii aad taageerta aad daawatid iyo koox kale magacii yaryaankii waqti aad gelisid way kuu fududaanaysaa ina- inaad wax badan fahansid fos waxaad wadataa magaca kooxda kubadda cagta chelsea waa koox weyn eh, premier league ka ciyaarta marka horta maxaa lagugu bixi chelsea horta een kubadda cagta wax iska fani ah waaye een dhalinyaro markay meel wada timaado een premier leaga een hadda saan wada ognahay waa premier leaga ugu xiisaha badan oo aada loo daawado een kooxaha kala duwan liverpool ha ahaato manchester ha ahaato arsenal ha ahaato everton ha ahaato leicester oo ku guuleysata ha ahaato een walow hadda ay hesho taageero badan laakiin kooxda magaceeda aniga dhalinyarada xaafadda ay bixisay marka sidaasaa lagugu bixiyay fos chelsea Aad iyo waxaa aad.
la foosay kooxda kubadda cagta chelsea ciyaartooyda line upka uga safato ama ciyaartooyda safka hore uga safato marka la yidhaahdo magacyadooda ama kuwooda ugu caansan maxaa nooga sheegi kartaa waxaan kaaga sheegi karaa een, xidiga isbeynka oo hadda qarankiisa oo ka tegay een, laga soo tegay diego costa edin hazard een, matij een, kabtanka kooxda tongeri een, goolhaya een, tibet katwa een, macalinka hadda een, dalka talyaaniga een, koobka italy een, euro laga soo reebay ee hadda gigada een, copenhagen trading center ee kooxda chelsea een, iska xaadiriyaba maalinimadii shalay ahaad een, hadda een, antoni conte dagaalka cusub oo ka bilaabi doono een, xil ciyaareedkan ingiriiska een, marka een, kooxda een, waa koox aada u dhisan walow sanadkan ay dhaleeco badan dunida caalamka laga laga soogo laakiin taas antoni conta dhaqi doona ninkii jose marinaha uu dhulka la gala kooxda.
Ah, in badanna Waa ninkii- manchester oo hadda ku biiray Manchester oo buu saaray.
dagaal adag macalimiinta een, city oo kaleeto hadda iyaduna ma liidato bob guardiola qabtay kusoo laabanaya Eh, maxamed bishaar barre waxyaabaha xiisaa leh waxaa ka mid ah inaad ciyaartooyda taqaanaan magaciisoo saddexan halka uu ka soo jeedo De- tusaale ahaan bal aan imaado ciyaartooy waaweyn baa jirta laakiin tusaale ahaan markii lagu yidhahdo wax ka sheeg eh, ciyaaryahanka la yidhaahdo eh, eh, diego costoo kale bal u abtiri
Eh, aad u qadir marka laga hadlayo eh, eh, ciyaaryahanka eh, ama eh, laacibkan sida hadda uu u ciyaaro waxaa laga yaabaa in ciyaaryahankaas aad markaa ka hadlaysid ama abaaraysid waa daawanaysa ciyaartii laacibkaana taqaanaa in hal magac uu leeyahay loo soo qoraa laga yaaba oo fanaanada dhabarkeeda ku qoran yahay tusaale ahaan costo kale ama diega tusaale ahaan hadda marka laga soo hadlo een, xidigaha kooxaha qaar oo ciyaara waxaa laga yaabaa in eh, cristiano ronaldo ama eh, diego costa oo kale ama lasoo hadal qaado ama laacib ka tirsan xidigaha dhexe ee lasoo qaado magacaas marka waxaa ku qasban tahay in ciyaaryahanka magaciisa saxda aan lasoo wada qorin oo abaartid oo aad gashid internetkii ama hay-addii ama eh, kooxdii u ciyaarayay marka sidaasaa ku raadaysid oo aad heshid magaca ugu badan waxaa laga yaabaa in dadka markii lasoo qaado hadda ciyaaryahan eh, ragga dunida ugu caansanaa sanadin ismail sidaan waxaa laga yaabaa sidaan bas in loo soo qoro suuzo inta badan lagu naanayso tusaale ahaan dunida dadka caanka ah waxaa soo maray luis nazario the lima ronaldo oo isagu ah nin reer brazil ah Een, ah, marka waxaa ku qasban tahay ronaldo kale marka qofka loo soo qoro ama sidaan loo soo qoro ama loo soo qoroba hadda eh, eh, eh, cole oo kale ama ashley eh, williams oo kale lasoo dhaho ina magaciisa Ina raadisad magaciisa raadisad.
qof- qofka magaciisa saddexan raadisad ciyaaryahankii si marka aad hadha u heshid wixii aad ka sheegi lahayd ama doodii ama haddii aad rabsid inaad ka hadashid mararka qaar foosay say ku suura gashaa inaad koox dhan ee aad dal kale ka ciyaarto oo laga yaabo hadda in foos jirto inaan si jirinba aan war kuu haynin inaad haddana islayso tirahdo foos chelsea yaa suura geliyay maxaa waxaan yaa xiriirkan abuuray Een, waa mahadsan tahay Een, hadda haddaan kasoo qaado een, tiimka taageera chelsea ee soomaaliya ku sugan een, hadda adigu waxaa tirahday magacaan sidoo kuugu baxay waxaan leenahay guddoomiye een, waxaa la sameeyaa urur een, ururka een, naaga- naadiga taageerayaasha bejay leeyihiin oo la booqan karo een, chelsea wixii soo dhigo oo la sameeyo haa taageerayaasha soomaaliya ku nool bejkaas waa tegi kartaa een, fanis een, taageerayaasha chelsea ee soomaaliya ku qoran een, abdheedu yahay hadda xidigan kala soo een, een, imaaday kooxda oo weeraryahan ah oo garab la saari doono een, isla maantanka akhrinaya waa lasoo dhigay wax walboo kooxda ku saabsanaa lasoo dhigaa een, af soomaaliya ku qoran yahay marka een, taasna een, wuxuu leeyahay guddi een, aad aan uga mahad celinaya faadumo omar gabar la yidhaahdo oo qorto een, thank you aan leeyahay een, mar walba isku marka wax taxa xiriir ma leedii kooxda chelsea een, wax xiriira horta caalamka hadeertaan wax walba tiknolojiyada waa horumartay een, waxaa jiro xidigu een, een, beej uu leeyahay sida adiga hadda cabdiqaadir maxamed cabdulla oo kale aad beej u leedahay oo xidigaas beej u leeyahay een, qaybta texty messageka waad kula hadli kartaa hadduu ingiriis yaqaano anigu waloona sbanishka isku fiicnayn aan ingiriiska isku fiicannahay waa la xiriiri kartaa wuu kula hadli karaa marka ma jirto in wax contacti la dhaho ama taleefon laakiin bejka ciyaaryahanka inuu aad arki kartid wuxuu soo saaro aad leeg saahin kartid in commenti ka bixin kartid in qaybta in aad Maxaad dareemaysaa iskula hadashid isla- lahaanshaha chelsea aad leedahay oo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayay foos axmed oo loo yaqaano foos chelsea iyo maxamed bishaar jaamac waxayna ka hadlayeen dhalinyarada iyo taageerada ay u hayaan iyo saameynta ay ku yeeshaan ciyaaraha ka socda wadamo badan oo caalamka ah waa tahay dhegaystayaal haatanna ballaan jaleecno kaalintii qasiidooyinka ramadaanka
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا من ذكره وسلموا فالذكر يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه في واحدة صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
codkaasina wuxuu gabagabeeyey idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta jaamac buulle jaamac anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada iyada la socodsiinayay tan iyo intiin afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
يوم الخميس عصرها المجيد كسد غم والقائل الهجران jirani